warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari
kuna wacan dhegaystayaal qodobada aad xilligan maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo dowladda ruwanda ku bogaadiyey dadaalada nabadeed ee d r c boqolkiiba lixdan iyo toddoba ee kenyaanka shaqola'aanta ah oo ka niya jabay inay shaqooyin raadiyaan madaxweynaha hirshabeelle oo magacaabid sameeyey iyo w jo oo sheegaysa in boqolkiiba toddoba iyo toban dhibic shan ee dadka waaweyn ee caalamka inay saamayso dhalmala'aanta intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa barqanimo arbaca ah shanta bisha afaraad ee abriil sanadka labada kun saddexiyo labaatanka star fm codka gobolka waqooyi bari aad naga dhegaysanaysaan aniguaa mawliid maxamed shuuriya ayaa warka idinla socodsiinaya anwar maxamed ayaa noo farsamaynaya waad ku mahadsantihin inaad hesheen waqti aad nagu dhegaysataan ku soo dhowaada qodobadaasi oo faah-faahsan iyo kuwo kale madaxweynaha dalka william ruuto ayaa dhigiisa ruwanda paul kagame ku ammaanay doorka uu ka qaadanaya geedi socodka nabadeed ee bariga d r c waxa uu ruuto xusay in kagame uu hoggaan wanaagsan u horseeday jaaliyadda bariga afrika ee e a c si xasilooni waarta loogu soo dabaalo ee jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ee d r c hogaamiyaha ayaa sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyey in uu bogaadinaya fahanka bool kagame iyo dowladdiisa ay ku aadan xaaladaha ka taagan d r c iyo si guud bariga afrika waxay ku soo kordha qodobkaasi dib ayaad kala socon doontaan warbixin ay soo saartay waaxda qaran ee qaabilsan macluumaadka ee k n b s ayaa muujinaysa in saddex meelood laba meel kenyaanka aan wax shaqo ah haysan ay ka niya jabeen inay shaqooyin raadsadaan ama ay ganacsi bilaabaan k n b s ayaa arrintan u aanaysay inay jiraan fursado yar marka la eego xaaladda adag ee dhaqaale oo shirkado badan ku sababay ama ku sababtay in ay joojiyaan shaqaalaysiinta waxaa waaxda laga soo xigtay in labo dhibic eber hal milyan oo ka mid ah laba dhibic sagaal toddoba milyan oo shaqola-aan ah oo ay da'dood u dhexayso shan iyo toban ilaa iyo lixdan iyo afar sano oo u qalma inay shaqeeyaan aynan hadda raadinaynin fursad shaqo oo hor leh boqolkiiba lixdan iyo toddoba dhibic toddoba hal ee dadkan xaaladan wajahaya ayaa u badan dhallinyaro ay da'dooda u dhexayso labaatan iyo labaatan iyo afar sano sanadkii labada kun koob iyo labaatankii ay ahayd markii hay-adda shaqaalaha adduunka ee i l o iyo bengiga adduunka ay heerka shaqala-aanta ee dalka ku sheegeen boqolkiiba shan dhibic lix waxaa lagu soo warramayaa in laba carruur ah ay ku quusteen webiga omogonga ee ku yaala degmada nyamaaje ee ismaamulka kisii carruurtan ayaa da'dooda lagu kala sheegay hal sano iyo bar ilaa iyo afar sano booliiska degmada nyamaaje ayaa hogaaminayay howlgal lagu raadinayay meydadka carruurtan mid ka mid ah dadka deegaanka ee warbaahinta u sheegay in labada canug ay ku cayaarayeen meel u dhow webiga ka hor inta aynan ku dhicin biyaha wararka intaasi ku daraya in meydadkooda ugu dambeyna lagu arkay meel saddex kilomitir u jirta hoygooda oo ku yaala tuulada loo yaqaana bukinami waxaa hadda meydadka labada carruur la geeyey goobta meydadka la dhiga isbitaalka degmada nyamaaje iyadoo ay baaritaanno dheeraad ah ay socdaan
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
iminkan soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle cali guudelaabe xuseen ayaa xilkii ka qaaday wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha hirshabeelle cali cabdulle nuur isagoo xilka wasiirka wasaaradda maaliyadda hirshabeelle u magacaabay cabdiraxiin ciise cadow oo ahaa agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha iyo tababarada ee wasaaradda warfaafinta soomaaliya qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha waxaa u dhigan yahay sida tan madaxweynaha dowladda hirshabeelle markuu arkay qodobada konton iyo lixaad iyo konton iyo toddobaad ee dastuurka dowladda hirshabeelle markuu arkay muhiimadda ay leedahay in si buuxda loo dardargelinayo howlaha baaxadda leh ee horyaalla wasaaradda maaliyadda sidoo kalena horumarinta dhaqaalaha iyo dowladda hirshabeelle waxa uu madaxweynuhu soo saaray xeerkan qodobka koowaad waxaa mudane cali cabdulle nuur laga qaaday xilka wasiirka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda hirshabeelle labo waxaa mudane cabdiraxiin ciise cadow loo magacaabay wasiirka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka hirshabeelle qodobka labaad xeerka waxa uu dhaqangelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowladda hirshabeelle sida uu qoraalka tilmaamaya ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u qaabilsan arrimaha somalilan cabdikariin xuseen guuleed ayaa kulan ee wadatashi ah la yeeshay qaar ka mid a xildhibaanada degaan doorashadoodu ay tahay somalilan kulankan oo ay soo xaadireen inta badan xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ka soo jeeda somalilan ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya saalax jaamac ergeyga gaarka ee arrimaha somalilan cabdikariin xuseen guuleed ayaa ugu horeyn ka hadlay goobta wuxuuna ka warbixiyey xildhibaanwuxuuna xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta dowladda ee goobjooga ka ahaa shirkaasi oo uu uga warbixiyey shaqooyinka culus ee horyaalla xafiiskiisa iyo sida ay laga maarmaan u tahay in ay taladooda ku biiriyaan sidii xal looga gaari lahaa arrimaha somalilan waxaan runtii u arkaa qof kastoo waxgaradana u arki karaa in qadiyadda somalilan xalkeedu uu xalka ummadda soomaaliya ee meel kasii joogtaba uu ku jiro waxaa kaloo iyadana muhiim ah oon rabaa inaan hoosta ka xariiqo dee reer somalilan dad meel cidla ah ka duday ma aha waxay tabanayaan ay gocanayaan oo urkutaalla ku noqday ayaa jira waxaas marka waxay u baahan tahay in lagalana hadlo loogana garaabo si walaalnimo iyo tolnimo iyo maaragtay wax isku haareymin ay ku jirto in looga loolana hadlo loogana garaabay u baahan tahay anigu marka wadahadallada aan daadihin doono insha allahu tacaala oo la ii idmaday waxaan rabaa in hoos loogu daadago wax dhabta ah ee jira in dhaawac korkiisa iyo milal korkiisa aan la dhayine la dilaaciyo boogta laga gungaaro waxa toorshadu tahay iyo sida xalkeeda dhabta ah uu yahay sidaysan berri usoo laaban
waa tahay codka cabdikariin xuseen guuleed haddii aan intaasi uga gudubno ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa tilmaamay in arrinta wadahadallada somalilan ay tahay mid u baahan in xal waara laga gaaro islamarkaana hoos loo eego tabashooyinka si loo gaaro xal waara iyadoo la xaqiijinayo qorshaha xukuumadda kaas oo udub dhexaad ay u tahay kamiro dhalinta midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed isaga oo ayaamo malaasaacado kooban magacaaban inuu oday cabdi xaashi cabdullaahina aqalkiisa ugu tago anna maantadan xafiiska uu igu yimi xildhibaanadiina uu hadda la fadhiyo waxay kutusaysaa xawaaraha uu ku socdo malaa inuu dhowaan soo xalliya arrintaa gaamurtay baaba laga yaaba filasho badan baa laga qabaa aada baa loo soo dhoweeyey aada baan usoo dhoweynayaa mudane cabdikariinow inaad soo warsato qeybaha kala duwan ee bulshaweynta soomaaliyeed iyo waxay ka qabaan dib u soo dabaalidda ee reer somalilan loogu soo dabaaliyo qarnimada soomaaliyeed ma dhammaystirmayso mana jiri karto qaranka soomaaliyeed oo aanay qeybtoodii xaqa ay u lahayn aanay ka qaadan reer somalilan weliba xaqoodii wax loogu daray aanay qaadan anigu waxaan aaminsanahay inay ku qurux badan yihiin inay soomaali qeyb ka ahaadaan hoggaankeeda wax ka qabtaan sharafteeda ilaaliyaan halkaa doorkooda ay ka qaataan laakiin si taa loo helo xisaab baa loo baahan yahi xisaab baa loo baahan yahi xisaabtaasna waxaan u malaynayaa ninkaa reer mudug ka khaldami mayso xisaabtii horena wuu garanaya ta loo baahan yahina wuu garan karaa
gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa dhinaciisa soo dhoweeyey ergeyga wadahadallada somalilan islamarkaana tilmaamay in ay kala shaqayn doonaan sidii xal waara looga gaari lahaa arrinta somalilan iyadoo loo marayo isqancin iyo garawshiyo si loo xaqiijiyo midnimada dalka soomaaliya dadkaas afkaartaa kala duwan qaba fikirka lagula imanayo kii kala dhaqaajinaya ee keenaya khilaaf kaa ka digtoonow wixii isu soo dhoweynayana ku dhegganow ma qabo anigu soomaali haddii ay run u wada hadasho xaqiiqda dhabtaa laga wada hadlo si niyad furan oon naaxil ahaynna waxaa jira loo soo bandhigo soomaali way ka heshiinaysaa cabdikariim waa lagugu taageerayaa fikirka fiicaneed waddo ee soomaali isu keenisteeda waa lagugu taageerayaa
codadkaasi haddii aan ka gudubno dhanka caalamka haddii aan u gudbo hay-adda caafimaadka adduunka e w h o ayaa sheegtay in mid ka mid ah lixdii qof ee waaweyn ay saameyn ku yeelato dhalmo la-aan warbixinta cusub ee hay-adda ayaa muujinaysa in tiradan ay u dhigantaa boqolkiiba toddoba iyo toban dhibic shan w h o ayaa ku baaqday in loo baahan yahay dareel caafimaad oo deg deg ah oo xaaladan wax looga qabanaya agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o tedros adnom ayaa xusay in baaritaanada lagu ogaaday arrin xaqiiq ah ugu dambayntana waxaa lagu soo waramayaa in booliska maamulka israa'iil iyo roornimadii hore ee maanta ay howlgal ka fuliyeen barxadda masjidka al aqsa ee ku yaala ee bariga qudus wararka ayaa intaasi ku daraya in weerarkaasi isaga ah ay ku xireen ugu yaraan afar boqol oo falastiiniin ah oo masjidka ku tukanayay oo hadda ku jira xabsiyada israa'iil sida laga soo xigtay saraakiil maxalli ah dadkan iyaga ayaa hadda lagu hayaa ee saldhigga booliis ee ku yaala ee aagga loo yaqaano atarood ee daanta galbeed ee falastiin wuxuu qodobkaasi ku soo kordhana dib ayaad kala socon doontaan warkii barqanimo intaana warka ka bixin madaxweynihii hore ee maraykanka donald trumpna waxaa lagu soo waramayaa inuu iska beeniyey ama uunan qiran ilaa iyo soddon iyo afar dacwadood oo dhanka anshaxa ah oo lagu soo ogay waxaana waxyaabaha lagu eedeynayana waxaa ka mid ah inuu isku dayey in uu farageliyo doorashadii labada kun lix iyo tobankii isaga oo lacago bixiyey lacagahaasi oo la sheegayaa in uu siiyey haween ay yacni uu dhex maray xiriir dhanka galmada ah inkastoo eedeymahaasi uu iska fogayey